rasuullada cutubka shan iyo labaatanaad
haddaba festos markuu soo galay gobolkii ayuu saddex maalmood dabadeed kaysariye ka tegey oo wuxuu aaday yerusalem markaasaa wadaadadii sare iyo raggii yuhuudda u waaweynaa waxay isagii u sheegeen wax bawlos ka gees ah wayna baryan oo axsaan ka weyddiisteen inuu isaga yerusalem u soo diro iyagoo shirqool u dhigaya inay jidka ku dilaan habase yeeshee festos wuxuu ugu sheegay in bawlos lagu dhowrayo kaysariye iyo in isaga qudhiisuba dhaqsiyo halkaas u aadayo oo wuxuu ku yidhi haddaba kuwa idinku jira oo amarka lahow aniga hayla tageen oo haddii ninkaasu wax qallooc ah leeyahay iyagu ha dacweeyeen isaga oo markuu iyagii dhex joogay in aan ka badnayn siddeed ama toban maalmood ayuu wuxuu aaday kaysariya kolkaasuu maalintii dambe fadhiistay kursigii xukuumadda oo wuxuu amray in bawlos la keeno oo kolkuu yimid yuhuuddii yerusalem ka timid ayaa hareerihiisii soo istaagtay oo waxay keenneen dacwooyin badan oo waaweyn oo ayan iyagu xaqiijin karin markii bawlos isdaafacayey ayuu wuxuu yidhi anigu innaba kuma dembaabin sharciga yuhuudda ama macbudka iyo kaysartoona laakiin festos isagoo doonaya inuu yuhuudda kaga farxiyo ayuu wuxuu ku jawaabay oo bawlos ku yidhi ma doonaysaa inaad yerusalem tagto oo waxyaalahaas halkaas hortaada lagugu xukumo laakiin bawlos wuxuu yidhi anigu waxaan hor taaganahay kursigii xukuumadda oo kaysar halkanay igu waajib tahay in laygu xukumo anigu yuhuudda innaba xumaan kama aan samayn sidaad aadaad u og tahay haddaba haddii aan xumaan falay oo aan galay wax dhimasho istaahila geeri diidi maayo laakiin waxyaalahan ay kuwanu igu dacwaynayaan haddii aan wax run ah lagu arag midna iima gacangelin karo iyaga waxaan u ashtakoonayaa kaysar markaasaa festos markuu shirka la tashaday ayuu wuxuu ku jawaabay kaysar baad u ashtakootay kaysar baad u tegaysaa
haddaba kolkii dhowr maalmood la soo dhaafay ayaa waxaa kaysariya yimid oo festos soo salaamay boqor agribba iyo bernike oo kolkii ay maalmo badan halkaas joogeen ayaa festos wuxuu boqorkii hor dhigay dacwadii bawlos oo wuxuu ku yidhi waxaa jira nin felikos ka tegey isagoo maxbuus ah kaasoo waagii aan yerusalem joogay ay wadaaddadii sare iyo waayeelladii yuhuuddu igu soo dacweeyeen iyagoo doonaya in la xukumo isagii iyagii waxaan ugu jawaabay oo ku idhi ma aha caadada reer rooma in nin xukumaad loo dhiibo intaan muducyaashiisa layska hor keenin mudaclayga oo la siin fursad uu isaga daafaco xaalka lagu ishtakeeyey haddaba markii ay halkan wada yimaadeen anigu innaba siima aan raagin iyo maalintii dambe ayaan waxaan ku fadhiistay kursigii xukumaadda oo waxaan amray in ninka la keeno laakiin markii ay mudaciyaashii istaageen ma ay keenin innaba wax xumaan ah oo u eg wixii aan filanayey laakiin waxay lahaayeen su'aallo isaga ka gees ah oo ku saabsan diintooda iyo midiciisi la odhan jiray oo dhintay laakiin bawlos leeyahay inuu nool yahay haddaba anigoo ka shakiyaya sidii aan waxyaalahan u sii heebin lahaa ayaa waxaan isagii weyddiistay bal inuu yerusalem tegayo oo meeshaas lagu xukumo waxyaalahan iyo in kale laakiin markii bawlos doonayey in la sii hayo ilaa boqorku gargooyo waxaan amray in la sii hayo ilaa aan isaga kaysar u diro markaase agribba wuxuu festos ku yidhi aniguba waxaan jeclaan lahaa inaan ninkan maqlo markaasuu yidhi beritaad maqlaysaa
sidaas daraaddeed maalintii dambe ayaa agribba iyo bernike waxay la yimaadeen bandhig weyn oo waxay soo galeen maxkamaddii iyaga iyo nimankii sare iyo raggii magaalada ugu waaweynaa markaasaa festos wuxuu amray in bawlos loo keeno markaasaa festos wuxuu yidhi boqor agriba iyo ragga kale oo halkan nala jooga oo dhammow waxaad arkaysaan ninkan yuhuudda badan oo dhammo ay iga soo cabteen yerusalem iyo halkanba iyagoo ku qaylinaya waajib ma aha in ninkanu sii noolaado laakiin waxaan ogaaday inuusan samayn innaba wax dhimasho istaahila oo isaga qudhiisuba wuxuu u ishtakooday boqorka sidaas daraaddeed waxaan goostay inaan isaga diro haddaba anigu ma hayo wax xaqiiqa ah oo ninkan ku saabsan oo aan sayidkayga u qoro sidaas daraaddeed ayaan isaga hortiinna u keenay iyo khusuusan adiga hortaada boqor agribow in kolkii loo imtixaamo dabadeed aan helo wax aan qoro waayo waxay ila eg tahay aqliyaraan in macbuus la diro iyadoo aan aad loo xaqiijin wixii lagu ishtakeeyey